إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa askar ka tirsan dowladda federaalka waxay ku dishay howlgalla ka kala dhacay muqdisho iyo beledweyne askar ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose weeraro ayaa xalay lagu qaaday fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose kulan lagu difaacayay sharafka nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ka dhacay magaalada ceelbuure ee gobolka galguduud mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay dhaqamada xun ee ku soo badanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya asigoo baaqna u diray bulshada dowlad diini ah ayaa waxaa loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada saako ee walaayada jubbooyinka sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga uu diyaargarooba dhegeystayaal asigoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa askar ka tirsan dowladda federaalka ku dishay howlgallo ka dhacay xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa askar ka tirsanaa dowladda federaalka ku dishay howlgallo ka kala dhacay magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho warka iyo war kale oo la xiriidha weeraro habeenkii xalay lagu qaaday fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose waxaa inoo haya abubakar ibraahim geede dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka kuwa oo ka kala dhacay magaalada muqdisho iyo gobolada shabeellaha hoose hiiraan iyo jubbada hoose habeenkii xalay rakubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toogtay askari ka tirsan maamulka hirshabelle kaasoo ku sugnaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha waddankeena soomaaliya sidoo kale rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhanka kale ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo toosa ku qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose weerarka koowaad oo ahaa mid habeendheelmad ah ayaa waxaa lagu qaaday askarta kenya ee fariisinka ku leh deegaanka hosiingow ee gobolka jubbada hoose halkaasoo in muddaah laga maqlayay rasaasta ay isdhaafsanayeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidanka kenya sidoo kale habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa weeraro ku ekeeyey saldhigyada ciidamada ugandha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada baraawe dagaaladan oo ahaa kuwo xoogan ayaa waxaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey askarta ugandha iyo kuwa dowladda federaalka hase yeeshee ma aanan helin faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan waxyeelada gaaray labada dhinac ee weerarka lagu qaaday dhowaan ayay ahayd markii qarax xoogan oo ka dhacay inta u dhexaysa baraawe iyo ambareesa lagu dilay sarkaal ama khabiir miinabaara ah oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee uganda waxaana ka sii horreeyey weeraro jidgal ah oo ay la kulmeen tan iyo markii ay duulaanka ku qabsadeen degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa faahfaahinaya laba askari oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhintay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kadib dagaal halkaasi ka dhacay dagaalka ayaa askartan u dhexeeyey waxaana la sheegayaa in khasaaruhu intaa ka badan yahay oo ay jiraan dad shacab ah oo dhaawacmay walow ay suuragal tahay in qaarkood dhinteen iska hor imaadkan oo shalay dhacay ma helin sababta keentay waxaase inta badan askarta maamulkan iyo kuwa la midka ah ku diriraan lacagaha baadda ah ee gaadiidleyda laga qaado iyo gacan ku-haynta goobaha isbaarooyinka ah degmada walaweyn iyo nawaaxigeeda ayaa laga hadalhayaa dhacdadan iyadoo degmadaasi hore iska hor imaadyo ugu dhaceen marka laga soo tago dagaalada ugu yimaada xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamada maamulada soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya waxaa sidan oo kale iyaga dhex mara dagaallo dhimasho iyo dhaabac sababa kulan lagu difaacayay sharafka nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa uu ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya bulshada ku dhaqan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa isugu soo baxay fagaaro aad u ballaaran halkaas oo ay ku muujinayeen shucuurtooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin aflagaadadii uu faransiisku u geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam dadka oo ahaa kuwo aad u badan islamarkaana isugu jiray qaybaha bulshada ayaa si adag uga hor yimid gefkii uu faransiisku kula kacay suubanahayna ammaan iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay suldaan daawuud xasan aadan oo ah suldaanka guud ee beesha waceesle isagoona baaq u diray ummadda soomaaliyeed muslimiinta waxaa la gudboon inay ka hor tagaan gaaladaas meel kastoo ay ku weeraraan waxaa ceeb weyn ah ceebna nugu ah anunkoo laba bilyan ka badan oo muslimiinah inay nabigayni calayhi salaatu wasalaam ay gaala aflagaadayso ku dhiiradaan inay aflagaadeeyaan waxaa loo baahan yaha marka dadka muslimiinta ah dhammaan meel kastoy joogaan arrintan inay ka dhiidhiyaan gaalo meel kastoy joogto inay weerar ku qaadaan qof la arkaba gaalka u dhow oo la xidhiira inay weerar ku qaaddo iyadoo u aaraysa nabigeenna ceddigiisii iyo sharafkiisii ay wax u geysteen ee ko u aaray sidoo kale qaar ka mid ah bulshada oo cabbiray dareenkooda ayaa waxay yidhaahdeen faransiiska waxaan leennahay faransiiso waa nood yeera jirteen markaad noo yeerataanna waana heli jirteen insha allahu tacaala waana idinku soo soconnaa wallaahi suma wallaahi ma dhacayso inaad nebi muxamed qadaftaan ood caysaan ee aad nabad gashaane nabad ku joogtaan wallaahi ma dhacayso biidni illaahi tabaaraka wa tacaala amaa waxaa weeye dadka muslimiinta meesha fadhiya alaabtaa marka la qaadayo waa inay soo baxaan cabdulaahi ibnu unays waa inuu meesha ka soo baxo waa in maxamed ibnu maslama uu meesha ka soo baxo rijaal u diyaarsan inay faransiiska aadaan waa inay meesha ka soo baxaan ikhwaani fillaah haddaan nebi moxamed jecelnahay weeyaan kaan maqalka laga siimin ow saami hadalkayga ku salliya rasuulkii oo suga difaaciisa sawir beena kii suubiyana siiba luquntiisa safka tagoo kufriga seedajaroo saxalka naafeeya surumada uu wada joogsadoo sabanka qoorsiiya boobaha sarmaannada la gala oo dhab ugu sayra ku sadqeeya feedsiifidcawsha oo seexasha u diida ku surguga kitaabka iyo sunnada sawd kalina diida isagaa sareedoo dhanna sayiisama ku gaarnaaye allaahu akbar allaahu akbar tan iyo markii uu faransiisku ku kacay aflagaadada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa safka hore uga jira meelaha ugu badan dunida ee looga diidiyey gefkaasi mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay dhaqamada xun ee ku soo badanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya asigoo baaqna u diray bulshada mar kale abuubakar ibraahim geeddi ayaa warkan inoo haya xilli dhowaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ay ku soo badanayeen dhaqamo aad u xun oo ay ka mid yihiin falalka la xidhiira kufsiyada iyo caasiwaalidnimada ayaa waxaa arrintaas ka hadlay mid ka mid a culimmada diinta islaamka isagoona si faahfaahsan uga hadlay waxyaabaha ka dhalan kara dhaqamadaasi liita sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid a culimmada diinta islaamka oo habeenkii xalay u warramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ugu horrayntii soo bandhigay halkay ka yimaadeen dhaqamadan ka dhacay muqdisho runtii waayahan dambe waxa soo ifbaxay dhaqamada xunxun oo ay ka mid tahay zinada iyo qatliga labadii waalid oo lagu caasinayo dadkii oo inta waxa weeyaan faaxisho iyo xumaan lagu sameeyo haddana dil loogu darayo gambihii inta la kufsoo dabaqyada laga soo ridayo kullu daalika waa fasaad cusub oo khaasatan magaalada muqdisho ku soo kordhay marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ah ha laga iska ilaaliyo ficilada noocaasa xunxun daqarqabayaasha samaynayana arrintooda waxay u baahan tahay in dadka muslimiinta iska kaashadaan oo la iska celiyo maqrigooda iyo dhagadhagartooda waxaad dareemaysaa dhaqamadan waa dhaqamo cusub oo ay la yimaadeen dadka ee la baxa yacni diyaasbarada ee meelaha ka yimid waa dhaqamo laga soo maanguuriyey yacni dowlado shisheeye oo gaala ah sidoo kale sheekha ayaa ummadda muslimka ah ugu baaqay in laga hortago waxyaabaha liita oo ay samaynayaan dad ka mida bulshada haddaan waxaan laga hortagin waa daad socda wey waa akhlaaqdii iyo jiritaankii ummadoo la tirtirayo wey waa ummadaan la rabaa in la dhalan rogo oo ummado kale waxay aaminsanaayeen lagu wado oo dhaqamo meelo kale la keenay lagu baabiyo lagu harqiyo haddaan laga hortegin yacni ummad aan jirin oo waxba aan ahayn oo qurun iyo zine iyo liwaad iyo fuxshi iyo caasinimo waali waalidiinnimo iyo waxaasoo dhan baa faafaya waxaa imaanaysaa in zinada iyo xumaanta dariiqyada lagu sameeyo dadku aysa ka hadli karin oo dimuquraadiya wey waa sida la rabo waa horumar in la yidhaahdo ta noocaas ahaa waxa weye banaanka taalla marka ummaddu waxaan haddaysan iska moosin maraan waxba laga qaban karin bay qayrin doonaan maanta waxaa hadda fursad baa taagane ha laga hortagaan leenahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa labadii maalin ee lasoo dhaafay laga hadalhayay laba dhacdo oo aada u xun kuwaas oo ay ka mid tahay gabar sagaal iyo toban jir ah oo ardayeed ahayd oo inta la kufsaday laga soo turay dhismo dabaq ah iyo arrin kale oo la xiriirta nin oday ah oo xanuunsan oo lasoo dhigay mid ka mid ah waddooyinka caasimadda dowlad diini ah ayaa waxaa loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoos taga degmada saako ee walaayada jubbooyinka maxamed muudi axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya dowladani diiniga ah ayaa soconaysay muddo saddex maalmood waxaana loo qabtay dadka ku dhaqan deegaanka kulmis ee hoos imaanaya degmada saako wilaayada jubbooyinka dowladda ayaa waxaa ka faa'iidaystay afartan ruux iyada oo lagu qaatay duruus kala duwan haddaba waa kuwan qaarkood oo ka waramaya shucuurtooda magacay bismillaah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin magacay waa cabdirasaaq caatow maxamed dowliyada u naqaadani dowlada kulmas ilaahay baa mahadlay dadka maktabadda dacwadda saakow eedaan kama xasinyin unuun uma xadeliyaana markaa dowliyada u naqaadani kow nambar kow may haytay towxiidka laa ilaaha ila allah ini laka dhawaaq towxiidka ini lin hogaansanaad yan yaa fahagni kow hor markaa wamaa umiruu ilaa liyacbudullah mukhlisiina lahu ddiina xunafaa wa yuqiimu asalaa wa yu'tu zakaata wadalika diinu lqayima marka dowliyada saasaan qaadani insha allahu ilaahay khayr hasii tan lamaad aaniyatan lamaadmay waa kumid e salaada kumid e ini un lin hogaansanaada salaada la tukad aqiimu salaata waaatu zakaat waactasimuu bilaahi ini lin hogaansanaa salaada la tukad iyo haddana la faday lanki kutabano kufri gaalow gaalnimadiis ini lin shariig wala la ogaado iyo la faday insha allahu tan saddexaad iyana qaadani insha allahu birul waalidiina la ere waalidkii adaka dhali insha allahu ini ad hogaansanaad waqalaa rabuka allaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ihsaana ini adan hogaansanaad waalidiinta ini adan qaadato la fada insha allahu doorida saasaxninka gabagabawti siiduu cabdali cabdiqaadir doorida may ka qaadanay bulada la dhaho kulmas saddex maalmood yanin socotay sideeda maalmood insha allahu dadkii haqobadeeno oo doorida haqobadeeno oo walaasay diintasay ni burarjiyan intay ilaahay an wahadnago unin an mahadnaga maktabka dacwada degmada saako ayaa dadaal badan ku bixiyaa sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga bulshada iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa dowladda ciraaq oo yaraynaysa shidaalka laga dhoofiya magaalada basra kaasoo loo iibgeyn jiray qaaradaha aasiya yurub iyo ameerika go'aan rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda waddankaas ayaa hoos loogu dhigay shidaalka laga dhoofiyo magaalada basra shirkadda shidaalka ee ciraaq oo lagu magacaabo somo ayaa shaacisay axaddii in sicirka shidaalka ceydhin soddon sentifuusta oo ka sarraysa celceliska qiimaha ay bixisay cumaan iyo dubay kaasoo hoos ugu dhacay hal dhibic shan fuusto bishan gudaheeda tallaabadan ayaa saameyn ku yeelatay shidaalka yurub iyo maraykanka waxayna dowladaha reer galbeedka ku dadaalayaan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen shidaalka waddamada carbeed xubinta ganacsigana intaas ay inoo joogto
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa inaga inta